asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halka aad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda islaamigaha e andalus meel walbo aad joogtaan iyo si weliba uu maqalkeen al andalus idinku soo gaarayo waxaannu hawada idinka leenahay ramadaan mubaarag markan saacaddu waxa ay soo gaartay afar saac oo barqanimo waana xilligii aan ku ballansanayn ku-celiska barnaamijka tartan aqooneedka ee idaacadda islaamigaha ee andalus ee bisha barakeysan ee ramadaan sanadkan kun afar boqol afartan toddoba hijri waxa aad ka wada dhegaysanaysaan barnaamijkeena warbahinada islaamiga ah ee andalus iyo alfurqaan barnaamijkaasi waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxiidiin abwayman
انطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره معاش يحيا أملا والمرء طول عمري مع شيء أملا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim dhegeystayaal waa khamiis taariikhda hijiriyadan ay ku aadan tahay sagaalka bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol toddobayo afartanka hijiri meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan oo sannadkan ay ku tartamayaan kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kale ah mudug galgaduud hiiraan bakool baay geedo jubbada dhexe jubbada hoose shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo wilaayada islaamiga ee banaadir tartanka sannadkan waxaa iska kaashaday diyaarintiisa makaatiibta dacwada iyo tacliinta halka andalusna ay tabinayso waxaad si toosaa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga al'andalus iyo alfurqaan ee wilaayaadka dalka iyo bartena life streamka oo dalka iyo dibaddiisaaad naga maqli kartaan waa mar kale iyo barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا
لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا أولا
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي
waa hagaag dhegeystayaal caawa waxaa miiska iyo mikrofoonka andalus ku tartami doona shanta majmuuco ee ku jira ba kuwaas oo matalaya wilaayaadka islaamiga banaadir baay jubbada dhexe shabeellada dhexe iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha caawa ka qaybgelaya barnaamijka markanna waxaa horteeda yaalla shan warqad oo ay ku qoran yihiin magacada shanta majmuuco ee ka socda wilaayaadka islaamiga waxaan caawa eegi doonnaa insha allahu tacaala majmuucada ugu horreysa ee barnaamijka lagu daafuri doono insha allah warqadda ugu horreysa ee gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir
لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيل waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaan toos markan u gudageli doonaa insha allahu tacaala waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دولة majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir caawa idinka ayaa nasiib u yeesheen idinku daafur barnaamijka nambarada kow ilaa iyo shan midka qabsada نمبر سبعة خمسة nambarka saddexaad ee barnaamijka iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir haye mucaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir sidee noo maqashaan أنا أرسل أبو كاتب أنا مقلنا haye waxaad qabsateen lambarka saddexaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay udkur xukman mujmacan calayhi lilmashkuuki fiih udkur xukman mujmacan calayhi lilmashkuuki fiih waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta
اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka alfiqhu wa usuuluhu waxaa la weydiiyey waxaad sheegtaan xukun lagu ijmaacsan yahay oo ku saabsan waxaliyaabaha laga shakisan yahay jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada labaad ee caawa barnaamijka ka qaybgelaysa warqadda gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaanu ku guda jirnaa markanna waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودولة nambarada kow ilaa iyo shan midka qabsada نمبر تسعة برنامج nambarka shanaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف يعني؟
haye waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horreysa waxay leedahay maa huwa alfarqu almujmacu calayhi bayna asariqati waalmuxaarabati calaa xasabi maa dakarahu ibnu lmundir ما هو الفرق المجمع عليه بين السرقة والمحاربة على حسب ما ذكره ابن المنذر وأن فيليا إن أتقرتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta
العقوبة الشرعية المجاهرة والاستخفاء
mar kale ku celiya
العقوبة المجاهرة العقوبة الشرعية المجاهرة هي الاستخفاء
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka alfiqhu wa usuuluhu waxaa la weydiiyey farqiga lagu ijmaacsan yahay ee u dhaxaysa sariqada iyo muxaarabada caalaha xasabi maa dakarahu ibnulmundir jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn
tacaala majmuucada saddexaad ee caawa barnaamijka ka qaybgelaysa majmuucada gacanteeda ku soo dhacday waa tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعر waa hagaag weli qaybihii hore ee barnaamijka tartan aqooneedka ayaan ku guda jirnaa markanna waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودوله nabarada kow ilaa iyo shan mid ka qabsada insha allah لمبرك كوبات ترتنا قونات كندلس nambarka koowaad ee caawa ayay macaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيوناك haye lambarka koowaad ee barnaamijka ayaad qabsateen waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay khabarulwaaxidi qadciyun biictibaarin wa danniyun biictibaarin aakhara mataa yakuunu qadciyan wa mataa yakuunu danniyan xasba maa dakarahu ashanqiidi خبر الواحد قطعي باعتبار وظني باعتبار آخر متى يكون قطعيا ومتى يكون ظنيا حسب ما ذكره الشنقيطي وأن في ليا قرتين واتكسر إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqada ay barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqada ay barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta tartamayaasha
إذا احتسب له القرائن يكون قطعيا إذا لم يحتسب له القرائن يكون ذنيا
mar kale ku celiya من حيث وجوه العمل يكون قطعيا ومن حيث وجوه الثبوت يكون ذنيا
أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثري نبها ويبث الروح في كل خلق التفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفى ندى القرآن للعبد الغريق haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abuu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka alfiqhu wa usuuluhu waxaa la weydiiyey khabarka waaxidka mar wuxuu noqdaa qadci dhinac marka laga fiiriyo marna dani buu noqdaa marka dhinac kale laga fiiriyo goorma ayuu qadci noqonayaa goorma ayuu dani noqonayaa xasba maa dakarahu shanqiidiyu jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada afraad ee caawa barnaamijka ka qaybgelaysa warqadda gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay
لننطلق إلى العلا لنحيي دوما أولا لمطلوبنا علوم نقتدي بها مشاعرا لمطلوبنا علوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaan qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دونة hayee nambarada midka qabsada نمبرك لواد يا برنامج nambarka labaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفيان haye lambarka labaad oo ay ku xusan yihiin ilaa iyo laba su-aalood ayaad qabsateen su-aashiina ugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay dakara albakawiyu ana alcaalima laa yabluqu darajata alijtihaadi xataa yatacallama khamsatan min alculuumi famaa hiya ذكر البغوي أن العالم لا يبلغ درجة الاجتهاد حتى يتعلم خمسة من العلوم فما هي وأن في ليا إناد قرتين واتكسو جواب عين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadda iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب وحاول كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة ومعرفة الجماع والخلاف ولسان العرب وأصول الفقه والقياس
mar kale ku celiya
كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة ومعرفة الجماع أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثري نبها ويبث الروح في كل haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abuu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee baay oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka alfiqhu wa usuuluhu waxaa la weydiiyey albaqawi wuxuu sheegay ninka caalimka ah inaanu gaaraynin darajada ijtihaadka xataa iyo uu barto shan ka mida culuumta shantaasaa la weydiiyey jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaada islaamiga ee baay markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada shanaad ee ugu dambeysa waana majmuucada tartamayaasha wilaada islaamiga ee shabeellada dhexe انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos qadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaada islaamiga ee shabeellada dhexe assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته hayee nambarka ugu dambeeya qabsada insha allah لمبركا أفراد إيه برامجك nambarka afraad ee barnaamijka oo ahaa nambarka keliya ee harsanaa ayaa mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يبي عن iyo lambarka afaraad ee barnaamijka ayaad qabsateen waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay anwaacu tuhami xasba maa dakara alqaraafiyu halaatatun famaa hiya anwaacu tuhami xasba maa dakara alqaraafiyu halaatatun famaa hiya waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta
سؤالك جوابنا حبينا تفضلنا وتهمة قوية ضعيفة متوسطة
mar kale ku celiya
حديا أن كنت سؤالك جوابك تهمة قوية تهمة ضعيفة تهمة متوسطة
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ahay su-aashoodii koowaad ee ka imanaysay dhanka alfiqu wa usuulu waxaa la weydiiyey noocyada tuhunka sida uu sheegay karaafi waa saddex saddexdaasi maxay yihiin baa layidhi jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn
هيا انشروا معارفا هيا انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan isla soo gaarno oo sanadkan kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri ay ku tartamayaan koo iyo tobanka majmuuco ee ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kala ah jubbada dhexe shabeellada dhexe hiiraan banaadir baay galgaduud mudug bakool shabeellada hoose jubbada hoose iyo wilaayada islaamiga ah ee gedow caawana waxaa tartamaya shanta majmuuco ee ku jira gruubka ba kuwaas oo kale ah baay banaadir hiiraan shabeellada dhexe iyo jubbada dhexe markan kelimadii dhextaalka ayaan isla soo gaarnay insha allahu tacaala waxaan caawa idiin soo xulnay kelimad hore u jeediyey ashahiid macalin aadam xaan shaceeru taqabalahullah aanu wada dhegaysano insha allah أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد
mowduucaan rabaa inaan ka hadlo galabtay waxa weeyaan meeshan waxaan u fadhinno inay noqoto wax ilaahay subxaanahu wa tacaala waxdahu aan ku raaligelinayno ilaahay aa mahad iskale tabaaraka wa tacaala halkan nugu kulmiyey annagoo rabana inaan gudanno waajib farducayna oo sida salaada iyo soonka oo kale maanta ay yihiin oo kale ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuu ka warramay runtii xaqiiqatan wadcigaan oo kale aan ku jirno ilaahayna wuxuu leeyahay kutiba calaykum alqitaalu wa huwa kurhun lakum wa casaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum wa casaa an tuxibuu shay-an wa huwa sharun lakum wallaahu yaclam wa antum laa taclamuun ikhwaani waxaad ogaataan fariidada aan gudanayno fariidatuljihaad maanta ah inay waajib farducaynan ugu taha dhammaantanna qofkii ka tagaan inuu aasim yahay ahlu cilmiguna ijmaac ay ku yihiin iyo ummadda islaamka kulligood haddii beled muslima cadow ku soo duulo oo taaka ka mida uu qabsado jihaadku inuu farducayn yahay sida salaaddiyo soonka oo kale qofka ka tagaahuna inuu la mid yahay ninka khamriga caba iyo ninka sinaysanahaya iyo ninka liwaadka la imaanay uu la mid yahay taa marka annagoo ku baraarugsan oo rabna inaan ka fakanno een, inaan ka tagno faradka farducaynkaas oo naar alle ka badbaadno jannana aan helno ilaahay inaan raalli gelinno ayaa intaan isukaanna keentay ma wax kale isukaanna keenay adduun miyaan galabta isugu nimid oo naftanada ku bixinayna u bixinayna maya ma qabiil aan isugu nimid oo naftanada u tadxiyaynayna maya wallahi maana imaan waxaan u nimid laa ilaaha ila allahu muxamadan rasuulullah inay kor noqoto in dhulkan laa ilaaha ila allahu muxamadan rasuulullah ay ka talido in ilaahay jalla wacalaa intaa raadinteeda annagana keenna nooluu cizi ku siiyo keenna alla oobsadana uu shahaado ku siiyo alla tabaaraka wa tacala oo janno ugu bedelo Een, waxaan rabaa ikhwatii fillaah saacadda aan taaganna waxaa nooga dhiman inaan cadowga ilaahay waajahnaa waa saacado yar wey qof kastoo naga mida waxaa laga rabaa qalbigiis inuu soo xaadiriyo qalbigiis inuu khaalis yeelo keligiis uu khaalis yeelo asagoon qof kale xataa eegin inuu niyaddiisa khaalis yeelo wuxuu nabigu noo sheegay calayhi salaatu salaam jeish sidaan u dagaalamaya ama dad sidaan u dagaalamahaya inay ku jiraan kuwa qaniimo raadinaya oo laga yaabo qori inay raadinaya inay helaan inay ku jiraan kuwa doonahaya in la yidhaha hebel baa kaamkii ah kaasi adag ugu dagaalama waa nin raga oo geesiya in la yidhaahdo inay ku jiraan kuwa u dagaalamahaya in reerkooda iyo qabiilkooda uu cizi yeeshay karaamo yeesho uu helo inay ku jiraan kuwa u dagaalamahaya inay mansab iyo maamul iyo madaxtinimo gaaraan nabigeennuna intaasba wuxuu sheegay maca haadaa ay geesiyaal yihiin ooy dagaalamahayaan oo cadowga jebinahayaan aakhiro inaysan waxba lahayn aakhiro inaysan waxba ku lahayn Een, xadiiskan ka sugnaada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo abuu muusa alashcari uu warinaayo abuu muusa wuxuu leeyahay nin acraabiya ayaa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow alrajulu yuqaatilu bilmaqnam ninbaa wuxuu u dagaalamhayaa lilmaqnam inuu qanaame helo maal inuu helo oo qanimaysto u diriraya ninna wuxuu u dirirahayaa in la xuso magaciisa la sheego nin kalena wuxuu u dagaalamahayaa in la yidhaha hebel waa geesi nin wuxuu u dirirahayaa xamiyo intaas kee fii sabiilillahi buu yidhi ninkii reeb- remiyiga ahaa nabigana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qaatala litakuuna kalimatullaahi hiya alculyaa fa huwa fii sabiiliillah qofkii u dagaalama in kelimada ilaahay kor noqoto ayaa fii sabiilillahi ah balu fiirsada qalbigeenna marka nin kasta waa inuu isagu iskontaroolaa waxaa u diriray galabta qoriga u wada taho ma tahay in kelimada ilaahay kor noqoto markaasaad waxaad leedahay jannadii ilaahay ballanqaada aad helaysaa haddaad shiidiya raalli aanasheen alle tabaaraka wa tacaala haddii aad noolaatana cizigii iyo nasrigii ilaahay ishaada kugu tusaaya أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد waa hagaag dhegaystayaal barnaamij ka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku guda jirnaa qeybaha dhexe ayaan weli bartanka ka jirnaa markan waxa aan soo dhoweynayaa abuu ibraahim si uu insha allah tacala noogu soo gudbiyo waxyaabaha ku cusub tartanka Ee, waa mahadsan tahay bashiirow maadaama caawa tartanku uu marayo siddeed habeen Mhm, aad iyo aad oo aan joogno kala barkii siddeed habeen oo kalena ay ka dhiman yihiin Een, waxaan dhegaystayaasha iyo tartamayaashaba ogeysiinaynaa in hal habeen aan tartanka ka nasan doono habeenkaas oo ah habeen dambe oo Oo.
uu soo gelaya jimci sooma aad iyo aad ha Ee, beddelkiisa barnaamijka waxaan siinaynaa guddiga gurmadka abaaraha oo habeen dambe barnaamijkaas oo layf ah ayaan geli doonaa insha allahu tacaala sidii aan samaynay shalay oo kale Een, salaada casar kadibna sidoo kale iyagana Ha, beri galab uu guddiga- bilaabana barnaamijka beri galab buu bilaabanayaa ilaa iyo Maqribka haddana waxaa ayaa laisku soo laabanayaa xilligii barnaamijka tartanku Mhm.
uu soo geli jiray baa laisku soo laaban doonaa sidaha loola socda insha allahu marka dadka tacaala laba xili ay u diyaargaroobayaan laba xilli bay u diyaargaroobayaan barnaamijka gurmadka abaaraha insha allahu tacaala waa beri salaada casri kadib xilligii shalay oo toban saac iyo qadar toban daqiiqo iyo habeen dambe insha allahu tacaala waqtigii barnaamijka tartan aqooneed waa sidaas wey لننطلق إلى العلا لنبتدئ من أول
waa hagaag qeybaha kale ee tartanka ayaan dib ugu laaban doonaa insha allahu tacaala majmuucaadkan waxaan usoo gelin doonaa qaabka ay u kala horreeyeen ugu horeyn waxa aan soo dhoweyn doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir فالكون شاء الإله قتلاه أن يكون معملا والمرء طول عمره ما عاش يحيا أملا waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa qadka taleefonka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada haye mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee banaadir iyo su-aashoodii ugu dambeyso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir sidee noo maqashaan waxaad moodaa inuu codkiina gaaban yahay guddiga wuxuu idinka codsanaa inaad codka sare u qaadaan si hadhow jawaabtiina si waafiya loogu maqlo mar kale sidee noo maqashaan haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay min usuuli tawxiidi macrifatu lcabdi rabbah fakam nawcan yandariju taxta hada alasli wamaa hiya min usuuli tawxiidi macrifatu alcabdi rabbah fakam nawcan yandariju taxta hada alasli wamaa hiya waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta tartamayaasha majmuucada banaadir jawaabta
توحيد الصبح وعي توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات
مركز الصبح وعي طيب.
توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ahayd su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alcaqiidatu waalfiraq waxaa la weydiiyey usuusha tawxiidka waxaa ka mida macrifatu lcabdi rabbah haddaba meeqa nooc ayaa soo gelaya asalkaas maxayse kale yihiin jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir markanna waxaa toos qadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولينا ayaa mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوعا أيقوم قلنا haye waa yahay su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay qaacidatu man lam yukafir ilkaafira fa huwa kaafirun laa yandariju taxtahaa takfiiru man tawaqafa can takfiiri taariki salaati kasalan falimaada qaacidatu man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafirun laa yandariju taxtahaa takfiiru man tawaqafa can takfiiri taariki salaati kasalan falimaada waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaabcin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqad iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ayaa jawaabta
لأن المسألة ليست ليست اتفاقية. طبعا أنا كنا جالسين. لأن المسألة ليست اختلافية. المسألة لأنها مسألة أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigaan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alcaqiidatu waalfiraq waxaa la weydiiyey qaacidada ah ninka aan gaalaysiin ninka gaalka ah fa huwa kaafirun qaacidadaas ma soo gelaya ma soo gelaayo in la gaalaysiiyo ninka ka istaagay takfiirka taariku salaa caajis ahaan anba ka salan ciladdaa markaa la weydiiyey loo gaalaysiin waayey ninkaas jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad ee barnaamijka ka qaybgelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan
بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنحكي دوما أولا لمطلوبنا علوما نقتدي بها مشاعرنا لنطلق علوما نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدونا haye macaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفاهني مغلنا haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay asnaafu nnaasi fii mas'alati afcaali illaahi tacaala halaathatu aqsaamin famaa hiya asnaafu nnaasi fii mas'alati afcaali illaahi tacaala halaathatu aqsaamin famaa hiya waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqad iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqad iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu الجبرية القدرية جماعة أهل السنة والجماعة
mar kale ku celiya
ال- الجبرية القدرية أهل السنة والجماعة
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah hiiraan oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alcaqiidatu waalfiraq waxaa la weydiiyey asnaafu nnaasi fii masalati afcaali illahi tacaala halaathatu aqsaamin famaa hiya jawaabta ay bixiyeenna waa jawaab aan sax ahayn markanna waxaa qadka toos ugu jira majmuucada afraad ee tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دينا mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيفي أنا أقول لكم haye lambarkii labaad ayaad hore u qabsateen su-aashiinii ugu horreysana si saxa ayaad kaga soo jawaabteen su-aashiinii labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu dambeysa waxay leedahay taquumu xujatullaahi calaa khalqihi biaxadi amrayni udkurhumaa taquumu xujatullaahi calaa khalqihi biaxadi amrayni udkurhumaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta
يا أهلا ورحمة الله wcalaykum assalam waraxmatullahi wabarakaatu
وأتوا إن شاء الله تعالى التنكر آم، بيو- وإرسال الرسل
mar kale ku celiya
التنكر من من ال- من الفقه وإرسال الرسل من الفقه. التمكن وإرسال الرسل قامت وقامت حجة الله على خلقه بإرسال رسول وميزان haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee baay oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alcaqiidatu waalfiraq waxaa la weydiiyey xujada ilaahay waxay ku qumaysaa calaa khalqihi laba arrimood laba arrimood ayay ku qumaysaa xujadu labadaba sheegaa layidhi jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay markanna waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada shanaad ee ugu dambeysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعن بينهين mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعن haye su-aashayna labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay hunaaka caalimun shaaficiyun min culamaa'i alqarni athaamini قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام فمن هو وأي كتاب ذكرها فيه هناك عالم شافعي من علماء القرن الثامن قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام فمن هو وأي كتاب ذكرها فيه waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jaabcinin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta
bismillahirrahmanirrahiim su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayno waxaa weeye taajudiin alarnabi kan alxaafid ayuu ku sheegay
mar kale ku celiya taajudiin alarnabi taajudiin alarnabi shaaficiy kitaabkiisa alxaafid taajudiin alarnabi أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق haddaba su-aashii ugu dambeysay ee tartanka oo caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ahayd su-aashoodii labaad ee ka imanaysay dhanka alcaqiidatu walfiraq waxaa la weydiiyey waxaa jira nin caalim ah oo shaafici ah oo ka mid ahaa culimmada qarnigii sideedaad towxiidkana u qeybiyey ilaa iyo saddex qaybood caalimkaas iyo waxaa la iska rabay kitaabka uu ku sheegay jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn أن تعمل ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا هي إذا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غلت دولا والغرب منها اقتبست اليوم أقلت زحلا هي إذا تجدد حسن اقتداء بالأولى نمنح لمن رعى تفوقا كل الولاء ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولاء waa hagaag dhegaystayaal guntii iyo gebagabadii barnaamijkeen ayaan isa soo gaarnay qaybaha dambena waxaan ku shaacin doonaa insha allahu tacaala caawa natiijada iyo halkala kalmarayo iyo majmuucaadka hogaanka tartanka sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri haya insha allah tacaala balse markan aan ka hormar su-aalihii caawa xagga tartamayaasha ka soo noqday iyo abuu ibraahim jasaaka allahu khayran bashiiro waa mahadsan tahay caawa su-aalaha inta badan way qaldanaayeen laakiin daqiiqadihii ugu dambeeyey guddida baxthi bay dhinac ka wadeen su-aalaha la qalday qayb ka mida laba su-aalood oo ka mida su-aalihii guddidu ay qaldeen ayay hadda dib u celiyeen ka mida su-aashii ugu dambeysay ee hiiraan la weydiiyey iyo su-aashii labaad ee la weydiiyey jubbada dhexe oo laga qalday labadaba guddidu dib ayay hadda u celiyeen kadib markii ay ku qanceen jawaabtooda Een, marka waxay noqonaysaa shan iyo shan caawa su-aaluhu toban bay ahaayeen shanna waa saxan yihiin shanna waa qaldan yihiin marka waxaa ii dhow abu saciid oo ii dhow waxaan weydiinayaa bal shantaas sida ay u kala horeeyaan hiiraan baa ugu horreysa su-aashooda koowaad waxaa ku xigta banaadir su-aashooda koowaad waxaa ku xiga shabeellada dhexe iyo jubbada dhexe bal kusoo dhowow sheekhana bismillaah abu ibraahimo wuse a sheegtay caawa waxaa dadka ay soo xasuusteen habeenkii koowaad oo kaleeto su-aalaha habeenna waxaa weeye hoogaha waa iska fudud yihiin ama tawfiiqda qofka waafaqaya habeenna waxaa waye waxbaa soo laabanaya su-aalaha soo laabtay caawo majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan su-aashoodii koowaad la weydiiyey khabarul waaxid qatciyun biictibaarin wadaniyun biictibaarin aakhara mataa yakuunu qatciyan wamataa yakuunu daniyan xasba maa dakarahu shanqiiti marka koowaad qaraa-in ayay ka jawaabeen marka labaadna waxay dhaheen min xaysu wujuubu alcamali bihi qadci ayuu noqonayaa wa min xaysu wujuubu thubuutna dani ayuu noqonayaa qeybta koowaad waa sax laakiin qeybta labaad ayaa khalad ah sida oo shanqiid uu sheegayna jawaabta saxda ah min xaysu ina alcamala bihi waajib markii laga fiiriyo waa qadci biictibaari maa akhbaruu bihi ahluwa mutaabiqun lilwaaqic marka laga fiiriyana waa dani weeye su-aashoodii labaad oo caqiidada ku saabsanayd asnaafu nnaasi fi masalati afcaali illaahi tacaala halaathatu aqsaamin famaa hiya ay ku jawaabeen waa qadariya iyo jabriya iyo ahlusunna marka koowaad waa laga khalday laakiin guddiga marka dambeeto waxay arkeen in loo saxo ay jawaabta sax ay tahay majmuucada wilaayada islaamiga banaadir su-aashoodii koowaad oo fiqiga usuushiisa ku saabsanayd udkur xukman mujmacan calayhi lilmashkuuki fiihi waxay uga jawaabeen alyaqiinu laa yazuulu bishak alyaqiinu laa yazuulu bishaki waa qaacida fiqhiya laakiin xukun uma ahan almashkuuk fiihi almashkuuk fiihi xukunkiisa waa kullu mashkuukin fiihi mulqan ijmaacan majmuucada shabeellada dhexe su-aashoodii koowaad oo fiqiga usuushiisa ku saabsanayd waxaa la weydiiyey anwaacu tuham xasba maa dakara alqaraafi waa saddex weeye sheeg waxay ugu jawaabeen qawiya iyo daciifa iyo mutawasita qaraafina kutubtiisa hadday dakhiirada tahay iyo haddii furuuq tahay wuxuu caddeeyey tuhamka saddex inay tahay mulqaatun ijmaacan wa muctabaratun ijmaacan wa mukhtalafun fiiha su-aashoodii labaad majmucada jabeelaha dhexe oo ku saabsanayd caqiidada waxaa la weydiiyey waxaa jira caalim oo shaafici ah min culamaa'i alqarni athaamin tawxiidka u qaybay saddex qaybood yuu ahaa kitaabkeena ku sheegay waxay ugu jawaabeen taajuddiin al armawi kitaabkiisana xaasilka iyo xasulmaxsuul jawaabta saxdana waa alimaam almaqrizi kitaabkiisana waa tajriidu tawxiid waaye majmuucada wilaayada islaamiga jubbal wusta ee su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey maa huwa alfarqu almujmacu calayhi bayna alsariqati waalmuxaarabati calaa xasabi maa dakarahu ibnu lmundir waxay ugu jawaabeen alcuquuba asharciya iyo almujaahara alistikhfaa jawaabta saxda ah ibnu mudir uu sheegayn waxay tahay sariqada waa man akhada maalan limuslimin min xirsihi mustakhfiyan biakhdihi muxaarabadana waa man akhada amwaala almuslimiina mujaaharatan fi saxaari jawaabtoodii labaad oo ku saabsanayd qaacidatu man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafirun ma soo galaya takfiir man tawaqafa can takfiiri taariki salaati kasalan walimaada waxay dhaheen masalada waa mukhtalaf fiiha sababta laisku khilaafayna ay ku dhisan tahay kufriga inuusan qaci ahayn taas marka dambeeto guddiga waxay arkeen in loo soxo wabilahi towfiiq jasaak allahu khayran waxaan filayaa in dhegaystayaasha iyo tartamayaashuba ay jawaabihii saxdaha meel ku qorteen waa hagaag markan waxa aan soo dhoweyn doonaa insha allahu tacaala walaalka mucaad ugu horeen waxa uu walaalka inoo faahfaahin doonaa tartankii adkaa ee caawa dhacay ee shanta majmuuco ee ba' ku jira dhex maray iyo darajooyinka ay majmuucaadka u keensadeen kadib waxaan eegi doonaa qaabka loo kala horeeyo tartanka aye mucaad aadaad u mahadsantaha walaalka bashiir caawa habeenkii sagaalaad ee bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri tartanka habeenkiisuna waa habeenkii sideedaad caawa waxaa miiskii mikrofoonka idaacadda islaamiga al andalus ku baratamayey majmuucaadka amaan iraahdee majmuucada ba oo ka kooban ilaa iyo shan majmuuco majmuucada ugu horeysa waa majmuucada banaadir waxaa la weydiiyey ilaa iyo labadoodii su-aalood su-aashoodii ugu horreysay waa ay soo hareyrmartay su-aashoodii labaad si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen toban darajo majmuucada jubbada dhexe waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood su-aashoodii ugu horreysay waa ay soo hareer martay su-aashoodii labaadna markii hore waa laga qalday balse dib ayaa laga siiyey sidaasina waxay ku toban darajo majmuucada hiiraan ayaa iyana la weydiiyey labadoodii su-aalood su-aashoodii ugu horreysay waa ay soo hareer martay su-aashoodii labaadna si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen toban darajo majmuucada baay ayaa la weydiiyey ilaa iyo labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxay kaga jawaabeen si sax ah waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada ugu dambeysa ee shabeellada dhexe waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey waa ay soo hareer mareen halmar si guud majmuucada baay caawa bashiirow waxay keensatay labaatan darajo halka majmuucaadka banaadir iyo jubbada dhexe iyo hiiraan ay la yimaadeen min toban darajo majmuucada shabeellada dhexana ay la timid eber darajo waa hagaag ee mucaad mar haddii sideed habeen ay tartanku soo tartameen labada dhinac min afar habeenna ay soo tartameen insha allahu tacaala caawa waxaan rabnaa inaan soo gudbino ee natiijada tartanka iyo qaabka loo kala horeeyo insha allahu tacaala iyo darajaadka ay haystaan majmuucaadka aadaad umahadsantahay walaalka bashiir sida aan habeen horeba sheegnay tartanku waa mid aad u xiiso badan dhanka kalena ah mid aan la saadaalin karin oo daqiiqad kasta ayay wax isbedeli karaan aad iyo aad ee sidaa la socota caawa natiijada siday bilowgii hore ahayd iyo hadda siday tahay daqiiqada ka hor aad isma lahan wax badan ayaa iska bedelay Mhm.
Een, haddii aan dhegaystayaasha aan usoo gudbino hadda xaaliyan ee, natiijooyinka iyo qaabka ay u kala sarreeyaan majmuucaadka majmuucaadka ugu horeeya ee kaalmaha hore ku jira waxaa ka mid ah majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga baay oo leh majmuuc gaaraya lixdan darajo oo habeenkeedii ugu horreysay waa toban darajo habeenkii labaad waa toban darajo habeenkii labaad waa labaatan darajo caawana waa labaatan darajo majmuucuna waa lixdan darajo aad iyo aad majmuucada labaad waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan habeenkeedii ugu horreysay waa labaatan darajo habeenkii labaad waa toban darajo habeenkii saddexaad waa toban darajo caawana waa labaatan darajo ayraadi habeenka saddexaad caawana waa toban darajo sidaasi caawa waxay ku leeyihiin majmuuc gaaraya lixdan darajo marka waa baay iyo hiiraan baay iyo hiiraan caawa waa isku mid oo waa min lixdan darajo waxayna ku jiraan kaalmaha hore ee tartanka caawa si fiican majmuucada jubbada dhexe habeenkeedii ugu horreeyey waa labaatan darajo habeenkeedii labaad shan ayaa laga jaray oo toban ayay ahayd shan darajo ayaa u qoran habeenkeedii saddexaad labaatan darajo caawana taba- toban darajo majmuuca ay caawa leedahay jubbada dhexe waa konton iyo shan darajo sidaasina waxay ku joogtaa kaalinta labaad aad iyo aad majmuucada xigta majmuucada xigta waa majmuucada shabeellada dhexe majmuucaadka aan idhaahdee shabeellada dhexe mudug galgaduud gado jubbada hoose iyo banaadir haddii aan si faahfaahsan aan u kala qaadno majmuucada shabeellada dhexe habeenkeedii ugu horreeyey waa toban darajo habeenkeedii labaad waa labaatan darajo habeenkeedii saddexaad waa labaatan darajo caawana waa eber darajo majmuuceeduna wuxuu yahay konton darajo aad iyo aad majmuucada mudug habeenkeedii koowaad waa toban habeenkeedii labaad waa toban habeenkeedii saddexaad waa toban habeenkeedii afaraadna waa labaatan majmuucoodu sidaas wuxuu ku noqday konton darajo si fiican majmuucada galgaduud habeenkeedii ugu horreysay waa eber habeenka labaad waa labaatan darajo habeenka saddexaad waa toban darajo habeenka afaraad waa labaatan darajo majmuucoodu wuxuu gaaray konton darajo garta majmuucada gado habeenkeedii ugu horreeyay waa toban darajo habeenkeedii labaad waa labaatan darajo habeenkeedii saddexaad waa labaatan darajo habeenkeedii afaraadna waa eber sidaasi wuxuu majmuuceeda ku yahay konton darajo si fiican majmuucada jubbada hoose habeenkeedii ugu horreysay waa eber habeenka labaad waa labaatan darajo habeenka saddexaad waa labaatan darajo habeenka afaraadna waa toban darajo majmuucooduna waa konton darajo si fiican majmuucada banaadir habeenkeedii ugu horreeya waa toban darajo habeenkii labaad waa toban darajo habeenkii saddexaad waa labaatan darajo habeenkii afaraadna waa toban darajo oo caawa ah majmuuceeda sidaas wuxuu ku noqday konton darajo si fiican marka majmuucaadka kale ah shabeellada dhexe mudug galgaduud gado jubbada hoose iyo banaadir dhammaan waxay leeyihiin min konton darajo waxayna sidaas ugu jiraan kaalinta saddexaad ee barnaamijka Mhm.
Een, majmuucaadka kale ah shabeellada hoose iyo bakool majmuucada shabeellada hoose habeenkeedii ugu horreeyey waa toban darajo habeenkii labaad waa toban darajo habeenkii saddexaad waa toban darajo habeenkii afaraadna waa toban darajo majmuucooda wuxuu sidaasi ku noqday afartan darajo sidoo kale majmuucada bakool habeenkeedii koowaad waa toban darajo habeenkeedii labaadna waa eber habeenka saddexaadna waa toban darajo habeenkeedii afaraadna waa toban darajo majmuucooda wuxuu sidaas ku noqday soddon darajo marka shabeellada hoose afaray ku jirtaa shabeellada hoose afartan ayay haysataa sidaas waxay ugu jirtaa kaalinta afaraad halka majmuucada bakoolna ay ku jirto kaalinta shanaad hal mar si gud marka bacad majmuucaadka kale ah baay iyo hiiraan waxay ku jiraan kaalinta hore waxayna leeyihiin min lixdan darajo halka majmuucada jubbada dhexe ay ku jirto kaalinta labaad waxayna leedahay konton iyo shan darajo kaalinta saddexaad waxaa ku jira majmuucaadka kale ah shabeellada dhexe mudug galgaduud gado jubbada hoose iyo banaadir kaalinta afaraadna waxayna haystaan waxayna haystaan min konton darajo hadiya kaalinta afaraadna waxaa ku jira majmuucada shabeellada hoose oo haysata afardar- afartan darajo kaalinta shanaadna waxaa ku jira majmuucada bokool oo haysato soddon darajo balse waxaa xusid mudan bashiirow in tartanku uu yahay weli bilaaw mar Aad iyo kastana aan la saadaalin karin majmuucaad ee, horey ee, ama tartanka habeenin ka dhaweyd meel hoose jooga ayaa caawas kor jira kuwa kor jira hoos ayay jiraan marka waxaan leeyahay kuwa kaalmaha hore haystana meel lagu nasta ma joogaan kuwa hoose ee kaalmaha hoose joogaanna waxaan ku dhiirigelinaa inay igana kor u kacaan oo dadaalka ay sii dadaalkooda ay bilaabeen.
sii labalaabaan insha allah aad umahadsantid waa hagaag ee sideedda ama koo iyo tobanka majmuucaba min afar habeen ayaa u dhiman insha allahu tacaala sida guddiga uu soo gudbiyey habeen dambe insha allahu tacaala waxaa booska barnaamijkii tartan aqooneedka inoogu jiri doono insha allahu tacaala barnaamijkii u gurmashada dadka walaalaheena ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana barnaamijkan uu si toosa u bilaaban doonaa insha allahu tacaala salaada casir kadib xilliga toban sac ee qadar toban daqiiqo insha allahu tacaala barnaamijkii tartankan waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu